magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajiminayeen sagaashan iyo toddoba arday oo bartay xirfadaha gacanta sida soolarka iyo korontada islamarkaana ka aflaximay xadka farsamada gacanta ee banaadir waxaa kasoo qeyb galay munaasabada qalajiminta wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi faarax maamulka dugsiga waalidiin iyo marti sharaf kale maxamed sidiiq sheekh maxamed maamulaha maxadka farsamada gacanta ee banaadir ayaa ka warbixiyay aasaaska maxadka iyo ardayda qalajibisay
b t i waa xarun baahi guud ee dalku qaba ku timid baahida farsamada ee dalka taalla ciddii warshad leh ama ganacsi la xiriira korontada leh ayaa xanuunkaas dareemi karta xanuunkaas ayagaa dareemi kara marka waxaan leeyahay baahi farsamo oo koronto solar leh tubiista leh maxaa la yidhaahdaa qaboojiyaasha eesiyada xamar dhibka ka jira waa dareemi kartiin solarka waa cilmi ku kordhaya dalka aqoonta farsamadu oo waa soo kordhaysaa oo ruuxaddeennu basic maahane advance ama horumarin khubaro ay nagala shaqeeyeen hay-adda nis ayaa runtii la keena halkan marna waa dalka dibaddiisa la qaado macalimiinta ardayda dibadda loo qaaday laba jeer marna halkaana la keeno axaddii bay naga tageen ma foga axaddii dhaweyd bay naga tageen ardaydii wax ku barataana ka faa'iidaysanayay maxamed cabdulaahi faarax wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in la barto farsamada gacanta aniga waxaa ii muuqata laba fursadood iyo ka badan inay haystaan waa fursadda koowaade inta badan dadka soomaaliyeed ama ardada soomaaliyeed waxay bartaan waxyaabo general ah oo jaamacadaha markay tagaan wax isku mid ah ay ka soo baxaan intooda badan business administration accounting i t adigu kuliyadahaas artiska ah sidoo kale waxaa aada loo baran jiray inkastoo loo baahan yahay kuliyadda caafimaadka engineering markii la yidhahdana waxaa la baran jiray civil engineeringka si guryaha dadka loogu dhiso caafimaadkaa la baran jiray si dadka loo daaweeyo oo general surgery iyo qaliin loo galo accountingkaa la baran jiray si shirkadaha ee markaas muuqday wax loogu xisaabiyo businesska la baran jiray si isla shirkadahaas loogu shaqeeyo ama qof qof dhifa uu ka fakarayay inuu entrepreneur noqdo hal abuura uu noqdo laakiin ma jirin in la barto skills ama xirfad gaar ah waana midda loogu baahi badan yahay marka horta suuq furan oo laynkaga baahan yahay oo baahidiisu ay taagan tahay ayaad maaragtay idinkana kusoo biirteen lana idiin dooray oo waalidkiina iyo macalimiintiina iyo maamulkiina iyo shirkadihii baagabka u ahay intaba ay maaragtay horta idiin dooreen waa fursadda koowaad fursadda labaad waxay tahay waxaad kusoo aadeen xilli dadka soomaaliyeed dowladoodu ay ku hogaamineyso nidaamka privatizationka ah oo maaragtay n t b ga national transformation balanku uu awood siinayo private sectorka islamarkaasna la rabo skilliska iyo xilfadaha in kor loo qaado islamarkaasna la rabo in foreign investment badan iyo maalgelin banaanka lasoo jiito si dhaqaalaha dalka loo kobciyo dufcadan ayaa ah dufcadii labaad ee ka qalin jibisay maxadka farsamada gacanta ee banaadir ee magaalada muqdisho tan iyo markii la aasaasay